ha maxamed saa sheegtaba maalintii axadda ahayd oo sebtembar tobankeedii ayuu ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed caalamka iyo adduunka wuxuu u sheegay in lasoo afmeeray buuxintii ugu dambeysay ahaydna tii afaraad ee khazaanka ama meesha biyaha lagu keydiya sadunahda etoobiya leedahay waxa uuna sheegay inay arrintaasi ugana mahad celiyay dadkii shaqaalahii ka qayb qaatay iyo wadamadii ka caawiyey waxayna dhan tahay kaydkan biyaha meesha lagu kaydinayo waxaa lagu shubay ilaa hadeertan toddobaatan iyo afar milyaar mitr mukacab oo biyo ah etoobiyana horey ayay u sheegtay inay hadafkeedu yahay inay bisha cafan bishii february laba kun iyo labaatan laba iyo labaatankii ayay sheegtay inay korontada ay ka dhalinayso halkaasi masar oo biyaha niilka ilaa boqolkiiba sagaashan nolosheeda ku tiirsan tahay ayaa wasaaraddeeda arrimaha dibadda sheegtay inay tani tahay tillaabo khaldan oo etoobiya qaaday ayna ku tumanayso iclaan ilmabaadi ama hore go-aamadii hore loo gaaray laba kun iyo shan iyo tobankii oo ahaa heshiiskii la gaaray laba kun iyo shan iyo tobankii kaasi oo ahaa in adisaaba iyo qaahira iyo kharduum ay saddexdooda iska kaashadaan wixii tillaaba oo la qaadayo lagana wada hadlo saddexda wadan ay isku isku aragti ka noqdaan tillaabooyinka lagu buuxinayo sida looga shaqaysiinayo sadunahda waan gartay dhinaca suudan wax warayma ka soo baxay suudan ilaa hadda wax wara kama soo bixin hase ahaatee waxaa jiray wadahadallo suudan iyo masar iyo etoobiya ku dhex maray bishii aan soo dhaafnay agosto toddoba iyo labaatankeedii magaalada qaahira oo saddexda wufuud ay ku shireen xilligaas wasiirka biyaha iyo iyo waraabka ee masar doctor hanis waylam ayaa sheegay inay wadahadaladu ay loo saddexda wadan laga dan leeyahay inay tahay si loo gaaro xal dhama ilaalinaya dhammaan masaalixda saddexda wadan oo ah in lagana fogaanayo inay etoobiya gaarto tillaabo ay keligeed dhinac u qaada laakiin waxaad u malaysaa inay etoobiya mar walba ay ama wadahadaladani saddexda wadane ay isla fahmin oo la dhihi karo waxay ahaayeen wadahadallo u dhexeeyey dad dhegala sababtoo ah ama dad dhagoolaa sababtoo ah masaarida iyo suudaanta mowqifkoodu wuxuu ahaa mar waliba in etoobiya ay kala qayb qaataan tillaabooyinka biyaha lagu buuxinayo iyo ayna la socdaan wax walba oo etoobiya ay tillaabo qaadayso halka etoobiyana ay dhinaceeda iyadu ay gooni u wadatay mar walba dhismaha hadday noqoto sadunahda iyo buuxintiisaba waan gartay ibraahim waa ayo wadamada aad sheegtay inay ka caawiyeen in etoobiya ay dhisato biyo xidheenkan mase jireen wax dhexdhexaadina oo ka timid wadamada caalamka amaba qaaradda africa dhexdeeda waxaa la dhihi karaa haddaan kala qaadno su-aashaasi qeybta koowaad oo ah etoobiya dhaqaalaha ay ku dhistay sadunahda inta ugu badan wax iyadu qarankeeda ayuu ahaa inkastoo qeyb lixaadan ay ka qaateen wadamada khaliijka gaar ahaan wadanka imaaraadka oo taageeradiisu ay mar walba buuxday arrintaasi ay ka muuqatay hase ahaatee markay dhacdo dhinaca wadahadalada maraykanka ayuu markii uu booqanayay madaxweynaha masar laba kun iyo bishii december laba kun iyo laba iyo labaatankii oo halkaasi oo maraykanku markaa ka socdeen wadahadaladii africa iyo america ayuu maxamed cabdilfatax siisi cafan wuxuu ka codsaday madaxweynaha masar cabdilfatax siisi wuxuu ka codsaday wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken inuu dhedhexaadiyo arrintaasna sudan cafan masar iyo etoobiya inuu arrintaa ka dhedhexaadiyo hase ahaatee sideed iyo tobankii bishii agosti laba kun iyo labaatan iyo saddexdii xilli uu booqanayey maxamed bin zaayid oo ah madaxweynaha dowladda isutaga carabeed ee imaaraadka wadanka etoobiya ayuu si cad u sheegay inay imaaraadku ay dhedhexaadinayaan etoobiya iyo masar hase ahaatee waxay u muuqataa in lagu fashilmay dhedhexaadintaas mar walbana etoobiya ay goonideeda u socotay inay buuxsato biyaha ayna sii dhamaystirto dhammaystirto dhismaha halka masaarida iyo suudaanna wax gacantooda aysan ku jirin inay keliya bariyaan etoobiya inay miiska wadahadallada kusoo noqoto mooye waan gartay ugu dambayntii arrintani ma laga yaabaa inay abuurto iska horimaad military way adag tahay sababtoo ah inkastoo masaaridu hadda ka hor laga filanayay inay ku handado inay qaraacdo laakiin hadda arrintii way soo dhammaatay dhismihii biyihiina waa la buuxiyey etoobiyana waxay sheegtay inay hadda kasoo saarayso korontada wadankeeda ilaa shan kun oo megawaad laba kun iyo labaatan iyo afar marka waxay u badan tahay in masaarida iyo suudan wax gacantooda aysan ku jirin hase ahaatee waxaa waxaa laga baqayaa haddii uu xataa la weeraro in sadunahda oo u jira xuduudda suudaan oona dhacaa gobolka layihaha banishangul gumeez ee u jira sagaal mayl ama shan iyo toban kilomitr xuduudda suudaan inuu dhib weyn u keeno wadanka suudaan uu ku fataho marka arrinta weerarka ama in wax laga qabto way ka baxday ajendaha masar iyo suudaanba hase ahaatee waxaa la dhihi karaa waaqica hadda jira oo ah in sadunahda la dhisay etoobiyana ay korontada inkastoo wadankeeda ilaa hadeertaan korontadu ay ka gogo'do magaalooyinka waaweyn hase ahaatee saan hore u sheegnay laba kun iyo labaatan iyo afar waxay rajeynayaan shan kun oo migawaad inay soo saaraan marka masaaridu iyo suudaantu waxaad u malaysaa in aakhirkii ay kusoo dhammaadeen gacmahoodu aysan waxba ku jirin waaqicuna uu yahay inuu sadanahdii la dhisay biyo xereenkii uuna shaqo galay dhowaana la filanayo in korontadiisu ay ay wadanka etoobiya ay dibadda wadankeeda ay u iibgeyso